bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsudayaal hamiin faylaha ka dhawaada warkii hamingnimo ee warbaahinta warsan qodobada shalgadiisan warka hamignimo isinka dheegi doontaan unayna siinkahayna yoweyba ku mid ee howlgal amniga la kasugaayo oo ku dareera degmada dinsoor maamulka xaafadda horseed oo ku hadalay jidadka burbursan kadallaanka habsidi beero teglow deni oo markii inku horeyta ku hadalay xilka qaadista dhooba daareed khilaafka dowladda federaalk iyo jubbaland oo la sheegay inti la xalhiyy dadka amoodan shilbaawur oo ku dhihi duleedka garoowe akhbaaraadka banaanka warkaana hamiignimisan ka dheegi doontaan unina siinkahayniyo mayba ku mid ee madaweynada dalka elitariya oo ballanqaad insuubi dalka etoobiya
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiinnimo jimaaco sabtanaha galaha ayta taariikhdii ka eedanta labaatan iyo toddobada bilo desembar labada kuntun iyo sagaalka hanasaytinamay bahayana qodobadii warkaana haddana in diyaar garoowa u sugiyo faahfaahsan howlgal amniga la kasugaayo oo ku dareera degmada dinsoor sida warkunninka fiiriyaasa waryaagaana shukri ismaaciil axmed shukri bidhaan wararka idaacadda warsan ee ku helahayda degmada diinsoor ee gobolka baayo sheegahan antiyo dareeran howlgallada ka xaqiijiha ee amniga degmadaas oyo wadaag maamulka degmada mada xooga dalka soomaaliya aanas ayoo ku sameeya hayan degmada dinsoor i deegaanada hooseedawa taliyaga ururka boqol konto ee faraad ee ciidamada xooga dalka gaashaanla dhehe xasan aadan yarowa oo howlgalka hogaamiyahaiyo warbaahinta ankuwerbi howlgalka imeeliyo ka sameeyeena ee degmada diinsoor waxaan joognaa degmada diinsoor waan fiicannahay alxamdulilaah maanta waxaan gaafure ku samaynaynay dhammaan xerooyinka iyo qaybaha kala duwan oo ciidamada qalabka sida ay degan yihiin ayaan gaafure kusoo samaynaynay inkastoo oon ay jirto dhammaan cadowga ummadda soomaaliyeed gaar ahaan haddana ciidamada qalabka sida waxaan cadow leenahay hal halkaasna waa al-shabaab marka kaasaan iska xaqiijinaynay qaybaha kala duwan sidaan macnaha uga hortegi lahayn haddii ay macnaha xadgudubyo kusoo suubiyaan shacabka deegaanka degan marka sideena kale waa fiicannahay ammaanka degmadana waa boqolkiiba boqol alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa fiicannaha wax dhibana ma jiraan waa barwaaqo waa u jeedaan wax dhibana kama jiraan dhammaan ciidamada qalabka sida inta deegaankan hadda ku diyaarsanna ayagoo hal mid ah oo hal af ka amar qaato ayaan wada shaqaynaa guddoomiyaga degmada diinsoor ee gobolka baay cabdisalaan dawareya oo qayb ku haaya howlgalka iyo tilmaamay intiion aqbali korna intii walyaabo lidika amnigiiyo ku dhiyan degmada markaas nagadoy hii hoola degmada diinsoor nanka gudoomiyaha degmada ana ahaa maydi oo gohonta meel raay in garabkiin suruno in ani isin admagi dagaalam asan ani garabkiin ka dagaalam an arna gudoomiyaha degmada ahaa isariirtay in jiifana ya ballan oo eh in adowka al-shabaabna meel sheegana meel raay in degmada diinsoor tilaha galaayo in naqadaan meel al meel iyo ruwan lanka seedo doono wana taasa ballan oo eh markasta aan surugna insha Allah afar labaatan saameyn aan surugna in umaduna ka dhibaatay fadin ku qaban may kala digniin siyaana meel raay uso nan kasta shabaab leeyme qof kasta oo may digniin siyaana in degmadun dhibaatay iska day may digniin siyaana in usu dhibaatadaw howlgalkan yaha keeda xilli degmada diinsoor ee gobolka baayo ku dareeranga shirar reedan heliisewe oo la ka dhisahay golo deegaan ee degmada eedi eedan maasanta shugri maamulka xaafadda horseed oo ku hadalay jidadka burbursan ee xaafadaasay sida warbixintu ninka fiiriya waryaagaana cabdirashiid axmed ibraahim maamulka degmada baydhabo ayaa weliba iyo dhowaan sheegana inayoo la xisaabtamo doonaan guddoomiyaasha tumunkaha fudood ee magaalada baydhabo guddoomiyaha xaafadda horseed ee magaalada baydhabo isaaq nuur maxamed yaa weliba use ku hadalay xaaladda amniga xaafadda iyo isdhexgalka bulshada ku nool xaafadda horseeda welibana use rajo faynose ku muujaya maamulka cusub ee degmada baydhabo sida faynayooo la shaqeeya hayaan guddoomiyaasha tumunkaha fudood ee magaalada baydhabo
bismillaahi horta maynka mahad nagaana guddoomiyaha degmada oo isku shaandheynta suubi eediyadan kamahad nagaana unodhaan mahaysana arrimaha bulshada oo maamulka haafadee mahaysana guddoomiyaha ayaa iyo shaqadaasi yani kordhi waan eediyadan kaambalayni isdhexgalka bulshada iyoona iska dareerowka eediyada maaradeedan shaqeeyahayn xaafado iyoona maaradeedan koreyna degmada ilaa dowladda hoose iska hirigna shaqa feelen oo dhahayt horseed horseeda ka tirsanta mursal laakiin suuq aanba baahiyuma ahayn xaafad ma-e wal erkor laakiin maadaama xaafada baahadii weynatay mursal iyoonay horseed walshale rekoro laakiin guud ahaan maybu horseeda lere mursalana maardeed horseeda ayaana ku koobanta laakiin maybu ahaan bulshada aan badan erdadaasa reer mursal madaa hadii raadiya wal wareysadaayeen oo wareysiga la warsadow intee hakanii kula hadalahayt hadii la era xaafada mursal yaraayo dadna maanaa may beeraayana namayskayga ladalahay aalimiyaakayga ladalahay dadna ma eraayana maanaa horseedaa kayga ladalahay antaasmamaybo horseed oo maaradeedan kuma hasanta rashka marka horta horta maamulkii hor yoonay maamulkun hatee mayn argaan horta lamadaba wanaagaan argaan lankaasi gudoomiyaha hora miilo ibire wala ka bilaaway miilo dhatooshaani lankan miileedahayd siisunka sii horwedi lahay onunan kala shagay lahayn layn argaan lamadaba maanaa lama oshag wanaagsan magaaladan degmada baydhow kahayan maadaama hata ma ardeedan korene gudoomiyaha hore waqtishay dhamaaday kan la shaqeeyahayn mar hata barbaleme oo un hata ka aragna mijan shag wanaagsan isqobsi iyo wada shaqey iskaashi iyo iskalena dhinaga kale gudoomiyaha xaafadda horseed ee weliba usuu ku hadalay dhibaatooyinka ku teegan burburinta wadooyinka xaafadda horseeda usoona sheegayn dadka qaar weli yoonay hoggaansana awaamiirta maamulka xaafadda horseeda
bismillahi horta runtaw wadooyin badana jiran oo hataba aan ka shaqeeyahay oo aan biyahay oo maanaha gooli degmana kaashadahay agabada hortoon aan horsurin bulshadu qodobka koowaad waayo ma jira bulshada haddii la wacay guri ma gurigan sisharadule wadadanka dhisanyi antan mitir kuba leera may dabada la galaayan qabiil iyo dabada la galaayan burbaleen badana abuureen adeegsi badana suubsadaayan marka saas dartiye aqabada horta bulshada badan saasu waana shaqadan wal dardargeliyahay le haddii wadooyin maarde wadadan oo suuga sagaarada ku bahaas abaaladoodaha ka dhiyaas iyo mashruuc iyo diyaare ilaa tumay dhagaagu haysan bulshadii dhagaagu haysan hata afar bir ilaa shalay ayaa inka dambayti ilaa shalay afartay hayti waxay geliyaayo maardeedan koreernay wadadan halka bohoy wadadan ala sindhisay wadadan halka bohoy wadadan ala sindhisay lahaa maalin welbi doojo ka dhaha jiro weli hatu wal dhagaageenan lahayn reer degmi reer gobolna maanaha oo leeyin go-aankanka fudud go-aankanka dhagsa badan maanaha haddii dadkan adkaysadan maanaa sahal weelay sahal weelay liya maanaha bulshadina aqabe taa maardeeda horumarkiiba maanaha horsurinto taasa maardeedan korayna aragaanu lanka horta maardeeda dislanseedahayo gurigan dilililey gurishay walla maagay oo abira ma jara si sharodore waayaa ka deganyi wadi deganyi lankaas goosanarka wadada atiya ka gode derbiga maana dhulbilaarsiya wadada ku suubsaday gudoomiyaasha tumunkaha fudood ee magaalada baydhabo iyo marlamaad nasiiban weeliden iniyo hogaamiyana bulshada tumunkaha fudood ee magaalada baydhabo taasi oo maamulka cusub ee degmada tan baydhabo yoon aragana hogaanka faylin yoon hayana bulshada kunola magaalada baydhabo
eedeedan mahadsan yaa cabdirashiid beeralayda degmada teglow ee gobolka boqol iyo dhibaato ka haaya cayayaanka laka magad dhabow kadalaan iyogoo bilaaba intayoo adeegsadaan rasaas xoogga maybana saasoo kala bilaabana intayoo shidan tubaakada oo la sheegay inta usa qiishiya eed ingneebye kadalaankan eed in badan iyo kabaahahaya gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan dhulka beeralayda iyo la sheegay inta usa dhibaato haka saa'idii beeralayduusa iyo welina may shaacayna tirada khasaarada beeralayda in horseedi kadalaankun dadka ku nool gobolada koonfur galbeed iyo hadda ka jiraan diyaargarow iska caabin wallow wasaaradda beero dowladda soomaaliya weli inku hadalna dhibaatada kadalaanka usakahaaya bulshada soomaaliyeed xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidanka qalabka wada ee gobolka hiiraan iyo digning indiri ciidamada dowladda warkuuna mayba magaalada beledweynahan inku diray wariyaagana bashiir cabdulaahi cusmaan xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka hiiraan maxamed cabdiqaadir maxamed ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono ciidamada dowladda ee hubka ku dhex wata degmada buulaburda ee aan wadandariskii loogu talagalay isbuucan waxaan joogi doonaa buuluburt waana laaban doonaa waxaan u laaban doonaa meelihian ka nimid laakiin marka aan laabanayno hadda keligaan ahayna laakiin dad badanaa la laaban doona ama inta fadhiyo ama magaalada jiro maxaa yeele xabsi dhexoo meeshaan ku yaalo ciidan lagu tarbiyan kara ama ciidan lagu hayn kara meeshaan kuma yaalo markaan sidaas leyn waxa waaye buluburta muddaan ka maqnayn sargaal taliyihiisa amar ka diiday mid goobtiisa shaqada tegi waayo mid xilli dagaal iyadoo lagu jiro dhuumanayo waxaasoo idil ciidankan way ka dhex jiraan riboodkaasna waa hayna waana sababahan inta u nimid sargaalka in lagula xisaabtamo ciidankii loo dhiibay sargaalka haddii la yidhi amarka lala siiyo xaaladda ciidanku ka been sheega been sheegista xaaladda ciidanku ka been sheegana dhibaato ay ku timaado isaga ayaa loo ciqaabaya marka koowaad laakiin sargaalka hadduu yidhaahdo cadda tiro ah intaasaan haay hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel way maqan yihiin haddii wax laga qabo waa mas-uuliyaddeeda anaka qaadanayno marka waajibaadka sargaalku wuu guto hadda meeshaan joogno difaac ka mid a difaacyada huurunaa degan ama ka badanaa degan haddii taliyaha meeshaan jooga uu yidhaahdo waa difaac muhiima haddii uu yidhahdo caawa riboodka marka taliyaha guutada u soo ama taliyaha urur uu yidhahdo xaaladaada ka waran uu yidhaahdo wax walba okay i yihiin wax iga maqan ma lahan uu cadowgu inuu soo galo lufta uu mariyo wixii yaalin uu qaato kadibna dadka u dhibaateeyo iyo mas-uuliyaddaas qaata riboodka qalda ninkii gudbiyaha qaada laakiin hadduu yidhahdo taliyaha hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ayaa iga maqan meelay jiraana warkama haayo sidaas iyo sidaasaa jirta haddii uu yidhaahdo mas-uuliyadda isaga way ka dhacday waxa uu sheegay in ciidamada qaarkood ay ka tagaan dariiskooda taasna ay dhibaato u keeni karto amniga degmada buulobarde sida uu sheegay xeer ilaalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka hiiraan shalay darad magaaladan dhex jooga wax magaalada markaad fiirisid inay maleeshiyaad joogaan beelo hubaysan inay joogaan iyo in ciidan dawladda xuquuq ku leh ay joogaan shakiya kaa galayn hadda dhammaantiin tuutaa wada wadateen magaalada marka leada tuutaha halka lagu siiba ana garamaa hadda ka hor aan magaaladan imaaday sidaanu way ka bedelnaan jirta oo askari tuuta aan wadan magaalada laguma arki ma magaaladaa isbedesho dhexdeeda uu cadow soo degay ma garanayo sidee meesha wax ay beesho waa fahmi la'ah shalay waxaan ku ballanay saraakiishana cololkooda inay u sheegaan aan ku ballanay saakina feelka guud in lagu sheego aan ka ballanay waxayd askari aan tuuto wadanin haddii magaalada lagu dhaxarka isagoo qorigiisa wato qorigina waa laga qaadaya xabsigina waa la geenaya warkaas waa fahmaysiin amalayna askari tuuto aan wadan maanta laga bilaabo roondaa bilaabanayso sargaal militari laba sargaaloo militari ah midna usugidaa mid boolisa afarta ciidanba ninaan qoriga tuuto aan la wadan hadduu magaalada soo lagu dhex qabto qorigana waa laga xaraynaya qoriga uma qalmo asagana uma qalmo inuu ciidanka ka mid ahaado waxaa la geenaya meel qori la-aan lagu noolaan karo amnigiisa hadduu ka baqayna amnigiisana okey ku yahay magaciisa meeshaasna magaceeda waxaa la yidhahdaa xabs haddii magaalada buurahan laga wada yimaado intana laga wada yimaado dadkana ay wada wataan qoryo adigii dadka maxaa ku kala duwantihiin ma kii ku dilayaa ma kii garabka ku ahaya garamaysid shalaa meel biibata fadhi konton askari marka i martay oo mid walba macawiis u wata inaan ka shakiya goobta ka dhaqaaqa maxaa yeele midaan iska waardiyanaya mid kala garamaa war soo ma ogideen buluburt iyadoo sidaan ka adag inay niman argixisada soo baxeen tuuto soo qaateen dhagaa wax soo gasheen maalin cad duhur ee hotel camulo xabad ku bilaaban oo lagu dilay soo ma ogideen taariikhda soo buluburt kama dhaceen maanta soo haddaad usii fududay sida dhar la-aan noqoto bal ka hor shalay dharkaada soo qaat uu kugu dila maantana waa usii fududaysa ilaahay baan ku dhaaranayaa askari buluburta jooga oo tuutalaan magaaladan ku dhex socon karo asagoo qori wata ma jiri doono maanta laga bilaabay askari magaaladaas buluburt asagooan wadanin tuutihiisa qori ku dhex mari kara ma jiro ka maqnaasho goobta shaqada ah xeerka ciqaabta ciidanka qalabka sida qodob a ugu yaalo way soo dhammaatay xilliga ciidanka aan ku waxay rabaan inay sameeyaan sargaalku wuxuu raba inuu sameeyo aan lala xisaabtamaynin magaalooyinka waaweyn ee gobolka hiiraan qaarkood waxaa lagu arkaa ciidamo aan wadanin dariiska loogu talagalay bashiir cabdullah cusmaan idaacadda warsan badune eedeedan maasanye bashiir madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi daniya markii inku horeytay mayba usug ku hadalay xilka qaadista xildhibaano golo wakiilada puntland iyo kusuubiyan guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi cabdixakiin dhooba daareed xildhibaanada golo wakiilada puntland iyo toddobadii bilii desembar ee sanadkii labada kun tumiyo sagaalka kulun degdeg iyo kuweeldhadan iyo mayba xilka inku qaadana dhooba daareed walow usaqaadacay xilka qaadisti lakasuubi madaxweyne daniya iska fogaya eedeynta ka saabsanayti inta xukuumadda puntland iyo dhaqaalo badan kabiidi xilka qaadista haabahato xildhibaano iyo gudan waajibaasho tobankii bili desembar iyo saasoo kale kulun iyo weeldhadan xildhibaano golo wakiilada puntland iyo mayba xasanada xildhibaannimo iyo inku qaadana cabdixakiin dhooba daareed madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni oo ku qaybgeliy madal su-aal kuweydiya iyo ku hadali meelowsa ka dambeeyey khilaafka dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland madaxweyne deni iyo la weydiiyey safar la filaa inta usakaseeda magaalada muqdisho oo ka saabsan xalinta khilaafkaasi ya sheegay inta la xaliyay khilaafkaasi islamarkaana dowladda federaalka iyo aqoonsanta doorashadii kudhiidi kismaayo weliba tusaalahan qaaday shirka inku hadalaya arrimo maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda soomaaliya ku qabadan kismaayo islamarkaana iyo ku qayb galeen wasiiro maaliyadda dowlad goboleedyada ka jiran dalka soomaaliya shirbaawar ojey sidii khasaaren iska jaran dhimasho iyo dhaawac yamayba usa kudhiyay deegaanka sinujiif qiyaastii lixdan kilomitir dhanka bari inka eedan magaalada garoob ee xarunta gobolka nugaal shirkuun yakooyi kureed markii baawur yoo saaranaayeen oo ahaaya nooca raaxada usaka doomimay bana ka amuuday shirkuun afar ruux meelo halnan usahaayi magal sado kalan iyo haayan bilaamay dad roogeen garoowe iyo weliba yoo sheegana inta dadkuun ka amuuda shirkaasay dhammaantiyo la jeeyey meedasho isbitaalka weyn ee magaalada garoowe siiyo ehladiyo unka kooyan saasoo kale wararka laku helahaya iyo weliba yoo sheegahayna inta taliya ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka nugaal gaanshaalne cismaan maxamuud buraale use si fudud ha ku deeri shirka baabuur dhowr jeer oo hore yashil baawur oo sababay dhimashoiyo dhaawac iyo ku dhiyan duleedka garoowe may baana burbursana jidadka oo saameyn use kareebi roobabkii koqobadi dalka soomaaliya weli mayba dhugunsado haytana warkii hamingnimo ee warbaahinta warsan dhiniga iyo akhbaaraadka banaanka madaxweynaga elektariga isis afaweek iyo khamiistii ballan qaaday intuusa xoojiyi doono wada shaqaynta kula dhexayta etoobiya use oo ka guda jiray maalmooga inka dambeeya ee booqasho lama maalmood ah afaweek iyo arbaadi adis awa kaseedi booqashada inka horeeytay tan iyo markii ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed use abaalmarinta nabadda ee nobel bas bres ka heli bilaabow ka heliiska lamada dal eliteria iyo etoobiya iyo mayba dhexmaray dagaal xuduudo ku dhihi kun sagaal boqol sagaal iyo siyeedkii ilaa iyo lamada kun kaasoo ka amuudan siyeed kun oo qof afaweekiyo kumahadnagi hadhawaayow ka wanaagsan linsuubi use iyo wafdishe afaweeki iyo abiya saasoo kale khamiistay shiid dhiki dhismo cusub ee safaaradda eliteria ee adis ababa kureed markii lamada hogaamiye markii inku horeyti ka kulmeen asmaras sanadka lahaa dhaafi iyo may bareed infurmay safaaradoosheo iyo duulimaadyada lamada dal yareed inbilaabadi may bana xigay kulamo kale oo dhoorhaay haabahaato niyad wanaaggii ku dhaladay ficiladaasa iyo kureed gaabi may bana muwaadiniinta lamada daliyo ka ashtakooda hayna intayo weli suga hayan isbeddel macno leh intayay dareerta xafladdii use abiy ka guddoomiy biladda nobel bas guddoomiyaha guddigaasay bered rays andersong ya sheegay inta hanaanka nabadda lamada dal use muuqada mid kadiyadoo weli xuduudo iyo hiranyin horumar yarna lakusuubiye dadaalada redlinka calaameeyahaya booqashadii inka dambeyti iyo afweegii yalin araga mid riid lahanka nooleeyo doona dadaalada nabadeed ee lamada dal afweegi iyo xiraabtung reed hankanagadi magaalada asmaara guud ahaan warkii hamingnimisin kula dareerteen akhiyaaray warbaahinta warsan surunkuwaninka eegya warkiyamaba intaasiin ku jeediyaya anoo qaalid cabdi ah dhinaga sanaado mahad ha ku deerto injineer bilaal hilaal war kun war ka xeeginta hawada redlinka kulamaana akhiyaaray mibasin ku tabay ammaano allah